xoghayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay markii uu soo gaaray magaalada baydhabo wuxuu tegay qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha oo ay ku nool yihiin dadkii ka soo barakacay abaaraha iyo biila-aanta deegaanada koonfur galbeed socdaalka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa la xidhiidha u kuurgalidda xaaladda bini-aadamnimo oo ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha magaalada baydhabo iyo sidii qaramada midoobey ay u taageeri lahayd wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo dhowaan koonfur galbeed ka bilaaban doona xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa qaar ka mid a barakacyaasha weydiiyey xaaladaha ay ku nool yihiin waxayna u sheegeen dhibaatooyinka ay qabaan guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin baydhabo inuu soo gaaro xogayaha guud ee qaramada midoobey waxaana geyne buu yidhi xerooyinka barakacyaasha si indhihiisa ugu soo arko dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan barakacyaasha marka maha booqday marayse xarumaha idbiyagmibwa hayaha booqdi suusun ogagnibwa xaalad dhabta marayse kajab magaalada baydhabo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa socdaalkiisa ku sheegay inay la xiriirto sidii uu u ogaan lahaa nolosha barakacyaasha magaalada baydhabo booqashada xogayaha guud ee qaramada midoobey magaalada baydhabo ayaa ku soo aadaysa xilli barakacyaasha magaalada baydhabo ay qabaan dhibaatooyin fara badan oo dhanka bini-aadamnimada dhowaan ay ahayd markii barakacyaasha ay saameyn xooggan ku yeesheen daadad xooggan oo ay wateen roobab ka da-ayay magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo